haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan waxma dhaanti digeed sida dastuurka jubbaland qabo qodobkiisa toddobaatanaad oo ah dastuur aada loo babedelay laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaasi madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna broseeska kismaayo ka ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina niriir xaaraana ma dhasho mana la aqbali karo walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dembi aan la isooga hari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay waxaan soo xusuustay sijaalkii ama doodii dhex martay nebiyullaahi muuse iyo fircoon nebiyullaahi muuse inuu dal dadka xoreeyaa loo soo diray ayaguna waxay leeyihiin dhulkiina idinka qaato o idinka kaxeeyuu rabaa qisadu isu ekaa annagu waxaan rabnaa dadku inay xoroobaan oy codkooda ku codbixiyaan ciday rabaan cod siiyaan asna wuxuu ilaahay dalkiina laydinka kaxaynaya say isu qabanaysaa madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay ilaahay iyo ummaddan la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaara oo markhaatiya leh sidaa darteed waxba laguma aamini karo